wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa shirka jaraa'id ee uu qabtay goor dhoweyd waxa uu kaga hadlay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal dhacdooyinkii dhacay iyo buuqaa dhacay sallaanbaa looga dhigtayo maxaanku dhahdayay dariiq loo maray iyo sababi oo dad qaarihii ay wadeen ayaa ka soo dhigtay dariiq iyo sabab geerida marxuumkaas inaanay arrintaasi marxuumka iheladiisii qoyskiisii qabiilkii uu ka tirsanaa nin degaanka dilo ka tirsanna uu ahaa laaya raxma waxa laalayo wax dhibahoo maxaanku dhahday ay arrintaa ku leeyihiinna inaanay jirin markhaati kale waxa ka ah dadka hadda rabshadaha iyo mudaharaadyada iyo arrintaa u xidhxidhane hal qof baa kaga jira qof labaad kagama jiro dadka abaabulaya cidi kagama jirto dadka fulinayana cidi kagama jirto dadka imika xidhina cidi kama jirto markhaati labaad waxaa ku ah way hadleen eheladii marxuumkaasi uu ka dhashay waayeelkoodii iyo waxgaradkoodii iyo eheladiisii qaraabadiisii ehelkiisii ugu dhowaa baa hadlay waxgaradkiina maxaanku dhahdaye way hadleen waxaa kaloo hadlay shirkii shalayta ay yeesheen waayeelka iyo cuqaasha iyo salaadiinta iyo waxgaradka gobolka awdal ayaa iyaguna hadlay waxaana ay iscaddeeyeen oo sheegeen inaanay arrintani arrin ka dhalatay dadka reer boorama ahayn wasiirku waxa uu carabka ku adkeeyey in arrintaasi marxuumka loo maamuli doono sida sharcigu uu qabo oo aan la leexleexin doonin sida uu yidhi arrinta caddaan caddaanka ah ee meesha taallaa waxa weeye marxuumkaas maanta waxaa u xidhan gacan ku dhiiglihii taladiisa iyo go-aankiisa qoyskii uu ka geeriyooday baa leh laale iyo waxay go-aankooda iyo maxaanku dhahdaye ay ku jeediyaan sifaha shareecadu ay tilmaamayso ee qisaasta iyo dilku markuu dhaco ayaa qaynuunka somalilandna uu u maraa kaasuu ku qotamo iyagaa leh iyagaa go-aan ka leh cidi ku khasbaysaa ma jirto cid ka qaadaysaana ma jirto taasi waa caddaan darajadii labaad ee maxkamaddu iyaduna siday tii hore go-aanka u qaadatay ee ay xilkeeda u gudatay bay xilkeeda u gudanaysaayo keliya waxaa meesha yaallaa labada maxkamadeedna maxkamad meel uguma tagto maxkamadda hore markay riboortkeeda keento ee qaynuun soo soo dhammaystirto ee go-aankii ay qaadatay ee wax ku xukuntay maxkamadda kale u tagto ayay maxkamadda kalena halkaa ka amba qaadaysa ehelka iyo qoyska marxuumku ka geeriyooday waxaan u sheegayaa walaalayaal sidii maxkamaddii horeba loo soo maamulayba kuwa kalena loo soo maamulayaayo wax laydinka qaadaya wax laydinku maran habaabinaya midkeena hadda haynaa qolada gobolkana aanu ka wada soconnaa dad aan reer awdal ahayn oo ku jira maxaanku dhahdaye ku jira qaskan iminka maxaanku dhahdaye ka socda waxaanu ka warhaynaa inay qaskan ku jiraan waxaanu kaloo haynaa dad fara badan oo baraha bulshada ku cabaahinaya arrintan oo arrintan maxaanku dhahdaye ku jira qoraalkoodiina waan noqaynaa sawirkoodiina waan noqaynaa maxkamaddana waanu geynaynaa kiiskoodina waanu qadimaynaa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa